Munaasabad lagu daahfurayay ololaha indhafiiqista oo ay si bilaash ah uga faa'iideysan doonaan bulshada gobolka Bakool ayaa waxaa lagu qabtay magaalada Xudur ee xarunta gobolka Bakool waxaana ololaha indhafiiqista fulinaysa hay'adda Qadar Charity oo kaashanaysa qaar ka mid ah dhakhaatiirta gobolka waxaana daahfurka ololaha goobjoog ka ahaa maamulka gobolka kan Xudur dhakhaatiir iyo qaybaha kala duwan ee bukaanada u baahan in loo fiiqo indhaha loona daweeyo ugu horreyn qaar ka mid ah bukaanadii ka faa'iideystay indhafiiqista ayaa ka hadlay sida uu muhiim ugu yahay andafeedaan hooy ilaalinta laylahay ilaahayaa kamahadsan dadka oo andafiiga gooynta lahay inshayaa kamahadsan alintin wal infiigi inaan hata aragtiday dadweynaha soomaali weyn ma inshayaa inti dadweynaha aragtinyada hata fasata
dhanka kale qaar ka mid ah dhakhaatiirtii fulinaysay daweynta indhaha ayaa dhankooda ka hadlay haddii uun ani maamulka isbitaalkana wayba ku dadaalana dadkan oo wayba waa hatay lolin fiigahay misal daawayahay sidii unan lasooda fadnay balow abso iyo daaweyntii iyo lasooda fadnay unun diyaarangana waxaan ugu talagalnay inaan meeshan joogno laba usbuuc ilaa aan ka gaarno nambarkii aan ugu talagalnay bakool cudur waa magaaladeedii magaaladii aan ilaa iyo wakhti badan aan kusoo laabanayo waaye mar walbana ayagaan jeclahay inaan haddii aan dhaho haddii kambeyn ay noqoto in aan idhaha bakool ha laga sameeyo marka mar walba asaa taagidno ah kambeynkan waxaan fulinaya oo maalgelinaya hay-adda qadar daarati qadar daarati aad ay umahadsan tahay afar boqol oo qof ay ugu tala gashay reer bakool in qalin loo sameeyo hadduu ilaah yihaayo waxaan rajeyn lahaa inay ka faa'iideystaan ugu dambeyntii maamulka gobolka iyo kan degmada ayaa iyaguna dhankooda u mahad celiyey hay-adda qadar charity qof shalay ee indhool ahaa aan wax arkaynin oo musqushin markuu aadayo iyo markuu bannaanku baxayo oo gacanta la qabanayo waxaa farxadda maanta in uu keligii soconaaya wax uu arkaaya ee waa mar labaad qof adduunyada ku soo biiray uu la mid tahay ee farxaddaasna annaga aaday inoo farxad gelinaya la ogaado baahidaas sanadkii in lamasana kubaadiba ini dadla aruuriyi kubaadi adeeg maaragtay laysuubi marka maadaama tii hor haddii dhowr sana maaragtay lakurooga ee sanad lamasana say maaragtay lakurooga haddana ini dadkii lanjibaaba baahidaas maadaama dadkadaas ku tabardaran ayin deegmooyin fofog iyo deegaano fofog ku qooyaan haddana maaragtay adeegii oo oo dhammaystirna naynhayna ya markan mayba dadkaasay nagu faa'iiday weliba si lacaglaanle ogdin gobolka boqol wayba haytay gobolka ka jari oo waqtidan dambe jiidki furmay dadku wayna ku yaada baadihi nagu qoyn oo dhowr sano tumni dhowr sano daawan hayna meel istaag loonan aragna dadka badana hata kuwa dadkiyow dadkaasoo fadhiyan ee runtii aragti arag oo wayba nagadaase zaamin aga doontan dhowrka maamulaysan goobdan arga doontan haddii laaare banaanshiyaas uba falaana waraysna aragdan ani adeegas marlamaan ninka dartan osaan haddii laaare arun isbitaal ahn dhe antelin hore gobolka bokool